عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يذكر في الفخذ baabu maa yudkaru ay haadaakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeyey yudkaru la sheegayey ee la xusayey fi lfakhidi fii xukmi lfakhidi bowdada xukumkeeda macawra bowdadu mise maaha war taas baa wixii halkan kuba yimi ama laguba sheegayo u baab yahay kale baabka sheekhu raximahullahu tacaala tuu wadaa waxa weeye muujasmin imaka usluubkii istifaamtee kolkol waxyaalaha caynkana uu soo dhiganayana ma soo dhigan ee waa kane bal xukumkii fakhidka wixii kuba soo arooraa uu cibaaradiisu ay noqotay waxaanu inoo soo aroorin doonaa biidni illaahi tacaala axaadiis dee mid uun mooye inta kale uu mad halkan soo dhiganaya ay mucallaq tahay kaa musnadka ana uu marka dambe walow imaka halkan uu wada tacliiqinayo isagoo musnada dib uu u keeni doono oo kuwana dee ay keenayaan oo laga faa'iidaysanaya fakhidka iyo bowdadu inay cawro tahay midna uu isaga lagaba faa'iidaysanayo ama uu faa'iidaynayo bowdadu inaanay cawro ahayn bal markaa jaanibka ikhtilaafka ahlucilmiga iyo bal axaadiida iyo umuuraha kala duwan ayuu tarjamadan iyo cunwaankan uba dhigtay wuxuu uhi markaa musanifku baabumaa yudkaru fi lfakhidi fii xukmi lfakhidi wuxuu yidhi wayurwaa waxaa lagaba wariyey can ibni cabaasin ibni cabaas iyo wajarhadin jarhad iyo wamuxamed ibni jaxshin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam iyagoo intuba rasuulka ilaahay kaba warinaya alfakhidu cawratun bowdadu cawro weeye kole raggii baana laga hadlaya dee dumar maaha arrintood bal taas baa waxa weeye laga wariyo macnaa imaka waa ibnu cabaas iyo jarhad iyo moxamed ibnu jaxsh waa saddex xadiid saddexdoodiiba uu tacliiqiyey oo mucalaqnimu ku wariyey welibana siiqadan siqatu tamriidka ah ayuu kuba soo naqliyey oo waa kan ka cabire wayurwa waxaa la warinayaa oo can ibni cabaasin lagaba warinaya iyo jarhad iyo moxamed inay yidhaaheen iyagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya alfakhidu cawratun bowdadu waa cawro taasi waa jaanib waa jaanibkii faa'iidaynayey ama daliilka u ahaa bowdadu inay cawro tahay salaadna waan ku jiraa marka ay tahay cawradii laba asturayuu baabna xalay noogu soo dhigtay baabu maa yustaru min alcawra inay ka qayb noqonayso oo dee raggii bowdadoodii inay asturnaato ay maro bal kuwa asturnaato taasi markay salaad tukanayaan ay laasim ku tahay kol hadday cawro tahayna waqtiyada kalena in la muujiyo ama dee waxa weeye adigu taasna dee wax bannaan ma noqonayso ina waaba cawre xagga saddexdan iyo bal matalan xadiid in dee imika halkan meel kaleu inoogu keenayaa ma jirte waa tacliiqiyey mana soo celinayo xadiidka ibnu cabaas tirmidi baa wariyey isagoo mawsuulana waa wariyey laakiin siduu sheekhu leeyahay xaafid ibnu xajar nin abuu yaxya alqataat la yidhaaho waa nin dadka atbaacu taabiciintii ah musiqaha taabiciinba hala mucaasaroode kunyadiisaasna kuba shuhroobay magaciisana dhowr qowl ay yidhaaheen oo uu leeyahay halkan waxaa ugu mashhuursan diinaar inuu yahay laakiin dee waxa weeyaan aqwaal kalena way jirtaaye bal ninkaas baa sanadkiisa kuba sugan sheekhuna halkan wuxuu ka cabiray waa daciif kunyadiisaa kuba shuhroobay taqriibna waasuu ka cabiro layin ulxadiid waa daciifuna ayuu kaba cabiraa walow meel dambe oo fadxi ah ama kitaabka ah cibaaro kale ay kuba sugan tahay oo saduuqun fiihi kalaam cibaaro saasi bal xadiidkiisu kaa weeye tirmidi baa wariyey waa mid kolley albanina raximahu llahu tacaala isagu walow bal maalan waaba tasxiixinaya oo marka la eego tacliiqiisa uu ku leeyahay waxa weeyaan kitaabkaa tirmidi amaa jarhadkani waa saxaabi kale oo asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid oo ahla sufo isaguba ahaa xadiidkiisana kolley imaam maalikna kitaabkiisa muwada waa ku soo saaray tirmidina waa wariyey isagoo taxsiiniyeyba ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay kolley albanina isna waa tasxiixiyaa laakiin bukhaari waa kan siiqata tamriidkuba wariyey taariikhdiisa weynuu ku soo saarayna waa ku daciifiyaa idiraab iyo ikhtilaaf sanadkiisa kuba sugan daraaddeed oo xaaf ibnu xajar kitaabkiisa taqliiqu tacliiq uu markaa riwaayaadka waxoogaa ka mida uu kuba soo arooriya ama siduu halkan kaba cabiray in badanoo duruqdiisa ka mida kolle kitaabka meelo horena waan soo aragnay makadana waa sia ii sugan markuu kitaabkiisa sheegaya tacliiq taqliiqu tacliiq waxaa ii taalla tacliiqu tacliiq oo labaduba cayn ay yihiin dee kolley kitaabka magaciisuna waa xaggan madbacada une waa taqliiq ta hore ta hore waa qayn tadna waa tacliiqo waa xidhidii tacliiqa waxaa mucalaqaadka waa kitaab dee xaafid ibnu xajar aan loogaba horeyn habkiisa iyo umuurahaas sheekhyadiisii oo weliba rag ay kaba nool yihiinna wuu dejiye hor uu dejiyey aadna looguma ammaanayoo khidmo uu dee bukhaari uba khidmeeyey ayadoo wixii mucallaqa uu soo arooriyey buu dee dhammeeyaa sanadkoodii iyo umuuraha kuba sheega waana kitaab dee adugu madbacaysan walow dee maca diraasadii doctoorabaa lagu qaatay shan mujalladii ay kuba madbaceeyeen bal markaa kaas buu kuba sheegay idiraabkaasaa jira balkaasna waa mid waa xadiidka jarhad waana kow dib u soo yar naqlin doono bukhaari maxamed ibnu jaxshina waa saxaabi yar aabihii waa saxaabigii jaliilka cabdillaahi bnu jaxshin ee shuhadaa uxud kaba mid ahaa ee zaynab bintu jaxshi ay walaalo ahaayeen isaguna dee aabbihii baaba uxud lagu dilo laakiin waa yar iyo sux buu leeyahay xadiidkanna waa xadiid uu warinayo rasuulka ilaahay kaba warinayo isaguna macnahan buu ku yimi bal xadiidkiisa haddaan eegno wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu soo maray iyadoo uu la socdo muxamed nin macmar laba yidhaaho taas buu soo maray nin reer quraysha weeyo reer bani cadiya macmar ibni cabdilaahi markaasoo bowdadiisuna markaas mara may saarnayn markaasuu ku yihi yaa macmaru quda calayka fakhidaka fakhidayka fa ina alfakhidayna cawraa bowdadaada qari labada bowda waa cawrabe ah balkaas buu ahaa oo isagu bal maalan kaa isaga cidda axmed iyo kolley tirmidi kitaabkiisa labadaa hore sidaan soo sheegnay uu wasliya ama sanadkooduu dhammeeyaa laakiin kan tir axmed iyo bukhaari taariikhdiisa iyo xaakim iyo ayaa iyagu wariyay isagoo sanadkiisu dhan yahay axaadiidaas maxaa iyada inooguma sugan dee fakhidku kolley waa wixii ka wada dhexeeya waa tan uu soo dhigtay alfakhidu cawre inay bowdadu cawro tahay waa jaanib wa qaala anasun jaanib kaluu sheegayaa iyadna yimi anas wuxuu yidhi xasara nabiyu sala allahu calayhi wasalam can fakhidi rasuulka ilaahay baa maradii ka fayday bowdadiisii bal xadiidku isagoo dheer buu inoo iman doonaa isagoo mawsuulana waa inoo iman doonaa bal rasuulka ilaahay miyuu fayday oo marada dee wuxuu u qastayday inuu iskaba faydo mise wuxuu raaxilad wuxuu fuushanaa dee waxa weeyaan adigu daabadiisii buu fuushanaa aadna waa loo eriyayey waqtigii dagaalkii khaybar ama magaaladii lasoo gelayo jarigii badnaabaa maradii kaba qaaday waa arin markaa dambeen xadiidka gaadhno aan yar eegi doono haddii iyada aysan lafdigan waana lafdiga bukhaari ku warin doonee ah inuu rasuulka ilaahay dee si uu makansado melaha jarigigii iyo waxyaalahaasiyo lugihiisii u dhici karto daabadan dhinacyada uu kaba dhufanaya si ay aada ugu dhorodo si u makansado uu isagu iska fayday dawaatan daliilka ah inay hadday cawro tahay iskamuu faydeen xalayna waata aan soo aragnay waqtigaa nubuwada horteedba markaa maradiisii iskaba furay ee uu haddana xaaladu ay kuba timid tan looguba diidayo inaan dib cawradiisii loo arag arrinkanna waa wax la arko waa inaanay markaa bowdadii cawro ahayn waa wejka istidlaalka xadiidku laakiin waa inoo dambeeyaa wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala waxadiidu anasin asnadu waxadiidu jarhadin axwadu haddaba waa bukhaari baa leh xadiidka anas waana xadiidka inoo soo socda waana xadiidku ka soo qaaday xasara nabiyu sala allahu calayh wasalam can fakhidi ayaa asaxu isnaada weeye marka la eego xadiidkan jarhad oo dee xadiidka ibnu cabaas iyo maxamed ibnu jaxshina la mid bay ahaayeene xadiidka anas baa xagga sanad ahaan ka xoog badan oo haddaan isnidhaahno waa ismucaarad way iska hor yimaadeena kala raajax yeela dee waxaaba la raajax yeelayaa xadiidka anas oo isaga xagga isnaadka uga sixo badan hadal buu raaciyo wuxuu ihi wa xadiidu jarhadin axwadu laakiin xadiidka jarhad ayaa xagga ixtiyaadka umuurtii diinta meeshan khilaaf baa jira bayna ahlilcilmi barhkood dee aan kaba dhigayn way jiraan labada bowda cawro intooda badanna way kaba dhigayaan axaadiidna waa tan qaybi ay kuba yimaadeen taas marka markay noqoto ruuxu dee wixii ay shuba kuba sugan tahay iyo wixii ama xurmo xaaraamnimo looga baqanayo inuu ruuxii muslimkaa kaba dheeraado weeyo haddii aanu waajibnimo ugaba dheeraan waracnimo looga dheeraado xalaal mirad loogaba dheeraado marka xadiidka jarhad ayaa xagga ixtiyaadka umuurta diinta loo ixtiyaadoonayo ayaa taa uga dhow weeye oo xadiidka anasoon qaadano nidhaahno bowdadu cawro maahay bowdadeedna aan kashfino iyadoo kana uu sheegayo bowdadu inay cawro tahay ixtiyaad markay noqoto xadiidka jarhad baa ka horeynaya maxaan u raaciyey xataa yukhraja min ikhtilaafin si aan ugaba baxno ikhtilaafkii culimada oo ikhtilaafka culimadu haddaanu ikhtilaafku ikhtilaaf daciifo aan dee lagu tiriyay inaan wax laga soo qadayn aanu noqon خروجا من خلاف العلماء ولا شروط أما ضوابط إلى ذي السيوطين كتاب كيسال الأشباه والنظائر كما سو أروريو وشيء مقصودة بل وحاني جليساون أموره أها وحي شبهة أي وحي تاسو كلا إن لقب ديرادة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يو أموره كلا أهابا إن وحي إن صامر حتى iyo kayfa waqad qiila xadiidkaaynu kuba soo marray umuuraha baabkeed bay geliyo wuxuu leeyahay xadiidka jaraad ayaa xagga ixtiyaad ahaan uga mudan ugana horeynaya sanadka ha loogaba xoog batee dee waxa sida ikhtilaafkoodii loogaba baxo in xadiidka jarhadna waa ka aan soo sheegnay bal welina sheekhuu wadaa intii kamuu hadhin waqaala abuu muusa abuu muusa wuxuu yidhi qada nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuu qariyey rukbatayhi labadiisii jirib xiina dakhala cuhmaanu cuhmaan markuu soo galay bal labadiisii jirib hadda labadiisii bowda maaha waa labadii jirib ayuu qariyey kule xadiidkan uu imika uu ishaaraya isna uu tacliiqiyey waan u jasminayaayoo dee kuwa horey kaba xoog badanyihin waa xadiidka isagu kitaabulmanaaqib uu kuba keenay oo cuhmaan ibnu cafaan xadiidkaana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu fadhiyey meel biyo ay makaan biyo ay kuba sugan yihiin oo markaasuu jilbihiisii ayuu waxa weeyaan can rukbatay rukbatiibuu maradii ka qaadu kaba fayday waayo luguna way u laalaadeen markii cuhmaan soo galay ayuu jiribkii qariyey laakiin suu ibnu rajab halkan yidhaaho xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa rukbada iyo jiribku inaanay cawro ahayn baan kaba faa'iidaysananaaye laakiin kuma sugna dee labadii boodeen kaba hadlaynay cawro miyin mise maaha waayo labadii jirib dee ini waa xad oo xaddii waabay cawradii kaba baxsan tahay marka inaan labada jirib cawro ahayn intan haddaan kaba qaadano labadii fakiiree kalaamku uu kuma sugnaa xadiidka daliil uguma sugna iyada taas ee waa labada rukbo inaanay cawro ahayn oo iyada taasi markaa dee waxyaalahan imika sida xadiidkan anas oo kale iyo iyada tani quwo uma beerinayso ama xadiid kale oo iyadana keenaya inaan bowdadu cawro ahayn iyada tani ma noqonayso sababtoo walow dee xadiid kale oo saxiixa muslim iyo kuma sugan xadiid caaisha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu gurigiisa joogo isagoo jiifa bowdadiisa ama saaqiisa shaki buu ahaa lafdiga muslim kaashifan can fakhilehi aw saaqay labadiisii bowdo isagoo maradii kaba fayday amase labadiisii kubsayt ayaa cuhmaan soo galay oo markii uu fadhiisuu rasuulka ilaahay ishagaajiyey oo dee waa isagaa xishood badnaa iyadoo hadda cid ka horreysay aanu xaalkiisii bedelin bal xadiidkaa laakiin lafdigaa shaki ahaa oo haddii dee markaas halkaasna iyadna xukun kaba ratibayne laakiin axmed oo xadiidkaa wariyey ayaa isaga aan shakigu jirine kaashifan can fakhidih lafdiguu kuba sugnaayo bal markaa isaguna jaanibkan adiladiisii noqonaya weli uu wada waxyaalihii mucalaqaadka ahaa barhkood kitaabku dib ugu keeni doonaa laakiin baabka xadiid keliya unbuu inoogu soo aroorin doonaa wa qaala zayd bnu haabitin zayd ibnu haabit wuxuu yidhi unsila waa la dejiyey ma anzala allahu ilaahay wuu dejiyey calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisii korkii waa aayad qur'aana laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina suuratu nisa aayaddaas weeye ayaa ilaahay kuba soo dejiyey kollayna hayru ulidarari markaa hore lamay socon ibnu ummi maktuum baa joogay oo markaasuu dee ka cawday bal maalan isagii waa ka daraawadiisan iyo indhala-aantiisan oo markaasay hayru ulidarar haddana sooba degtay markaa wuxuu idhi zayd wa fakhiduhu walxaal fakhiduhu rasuulka ilaahay bowdadiisu calaa fakhidii bowdadeeda ay saarantahay way sag fadhiyeen bowdadii rasuulka ilaahayna waxay dul taallaybaa oo saas dee waa iyagoo isag fadhiya bowdadii zayd ibnu thaabit fahaqulat way cuslaatay calaya bowdadii waxyigii baa markaa kusoo degaya rasuulka ilaahay markaa dee caadigiisii hore ma aha arrin weyn oo culus baa kuba socda ilaahay baa yidhi innaa sanuqi calayka qowlan haqiilan waa kan isba bedeli jiray ee rasuulka ilaahay wejigiisiiyo taasiya isbedeli jireen iyadoo maalin aad u dhaxan badan la joogo isaga markaa waxyiguu yimaado dhidid ka di'i jiray culayskaasaa jiray oo arrinku iyadoo markii hore wax caadiya ay isaga ahayd wax culaysoy ku haysaa aanay jirin ayaa ay ugu cuslaatay xataa khiftu ilaan kaba cabsaday an tarudda inay burburiso fakhidi bowdadeeda ay burburtoona dib ugu socon ilaan kaba baqday bal xadiidkana kolley dee waxa weeyaan waa ku keeni doonaa jihaad iyo tafsiirba waa ku keeni doonaa isaga keeni doonee bukhaari laakiin muxuu halkan u soo dhigtay dee waa isagoo u daliishanaya in bowdadu aanay cawro ahayn xagga uga daliishadayna waxa weeye waa tan oo in waxa weeye bowdadii markaa zayd marka la eego waxaa kuba sugan rasuulka ilaah inuu bowdadiisii saaray ama uu kuba taabtay haddii ay cawro tahay dee xataa min waraai xaayl haba noqoto barhkood halkan waxay leeyihin dee waaba dhici karta in ma dee waxa badan ba taas inay min waraai xaayl ahayd oo xuja uguma sugnaanayse laakiin cawrada nafteeda xataa min waraai xaayl taabashadeeda la taabtaa ma banaanaanayso min waraai xaayilba haba noqoto marka in bal taasba weeyaanoo dee si waxa weeye tan buu soo saaray laakiin in abu daa-uud oo kale oo xadiidka isaguna dariiq kale ku wariyey siyaaqiisuna siyaaqa bukhaari ku wariyay uu kaba duwan yahay ayaa waxaa ku sugnaa inuu zayd yidhi kuntu aktubu ilaa janbi nabiyi sala allahu calayh wasalam macnaa anigoo wax qorayaan rasuulka ilaahay dhinaciisiina fadhiyey faqashiyatu sakiina wixii waxyiga ama sakiinadiibaa dabooshay fawaqacat fakhiduhu sala allahu calaa ma fakhidu rasuulilaahi calaa fakhidii bowdadii rasuulka ilaahay ayaa bowdadaydii ku dul dhacday markaa famaa wajadtu hiqala shayin ahqala min fakhidi rasuuli illaahi sala allahu calay waslm weligeyba maan aragoo maan helin wax ka culus rasuulka ilaahay bowdadiisii markaa riwaayada abu daawuud waxay keenaysaa markii rasuulka ilaahay arrintan iyo ay kuba timi sakiinadan iyo hiqalkii waxyiguu daboolay in bowdada aysan uguba soo dhacday iyagoo isdhinac fadhiya marka hore aanay saarnayn markaa taas dee waxaabay noqonaysaa in laba idhaaho ikhtiyaarkii rasuulka ilaahay may ahayn salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo waqtigan waxii uu kuba soo degayay xaaladii bay ahayd markaa dee kol haddaanay xaalo ikhtiyaar ahayn ay tahay tani xukun kale yeelanaysaayo halka daliil ugumaba sugnaanayo haddii siyaaqaa laba eego ee baltaabaw in haddaba bal umuurihii sheekhu raximahullahu tacaala soo arooriyey waa kan oo waa umuuraha labada jaanibba axaadiidaa saddexdee hore uu mucallaqa ku soo arooriyey asaaniidoodana barhkood maqaal kuba sugan yahay dee aimada qaarkoodna barhkood ay saxiixiyeen ama ay taxsiiniyeen si aan soo sheegay waxaa dee ay laga faa'iidaysanayay bowdadu inay cawro tahay xadiidkan anas kalaan baa weli inoo dambeeya laakiin haddii rasuulka ilaahay isagu dee cabdi ahaan uu maradii ugaba fayday bowdadiisii waa inaanay cawro ahayn oo wax dee cawraha rasuulka ilaahay maba faydeen waa taa ayn soo marrayna cawro uu leeyahay lamaba arag wakhtigaa hore dabadeed marka maalintaa dee kacbada la dhisaya dabadeed xadiidkan bal markaa abuu muuse waxaan leenahay rukbadii unbaa kuba suganoo isaga daliil baabkii uma aha xadiidkan zaydna wejka ugaba sugan yahay waa taasoo ah xagga taabashada cawrada xataa min waraai xaalis dee markaasoo alfarjayn oo kale dee wax bannaan ma aho markaa taabashadii ama gacanha lagu taabto ama bowdaha laguba taabto dee xukunkaasay keenaysaa waa walow dad kale ama aimada qaarkood ay u soo dhigteen dee halkan in xaail jiray baaba dhici karto daliil uguma sugnayn xaailkuna waabuu iskaba badan yahay laakiin waxaan leenahay ama xaailha jira ama yaanu jirinbe cawro taabashadeed ama wixii cawro a taabashadeed iyadoo dee taasi meeshuma taalla ama ma banaanaanayso waa jaanibku kaba daliishaday bal xadiidkan isman gaadhaynaa sidaan culimmada aqwaashoodii eegne laakiin hadal buu sheekhu inoo horraysiiyey axaadiidan haddaan eegno xagga quwada isnaadka xadiidka anas iyo xadiidka ibnu cabaas iyo jarhad iyo walow kii jarhad unuu soo qaatay moxamed ibnu jaxshi isnaad ahaan waxaa xoog badan xadiidka anas haddii tarjiix loo baahdana waxay keenaysay dee in xadiidka anas la raajix yeelo laakiin maxaa jira ixtiyaadkii khilaafka culimada ka bixitaankeed iyo bal markaa xataa waxa weeyaan hadduu daliil meeshii uu yimi uun walow xataa ayaanu kan laba sinaaninee dacfiba haba jiro arrintiina ay shubha haddii uu xukum dhalin waayena shubhu meeshii dhalinayaaye bal shubha ka dheeraanteed ayaa waxay keenaysaa in laba idhaaho axaadiida keenaysa labada fakhid inay cawro yihiin ayaa la horraysiinayaaoo labadii fakhid waa cawro waa umuurahaas oo xataa haddaynaan taas imika jasmin oo aynaan daliil ahaan u jasmin oo aynu idhaahno daliilkan ka xoog badan baan haynaa isagana waxbaa inagu yar iman karo xaggii istidlaalka yar dhaawici kara haddii aan idhaahno laakiin xaggii ixtiyaadka xaggii shubhada ka dheeraanteeda xaggii khilaafka culimada ka bixitaankeedii ayuu xadiidkani ixtiyaadkii uuba markaas uu badan yahay saa daraaddeed la tahay in kan la horraysiiye waa cibaaradii sheekhu raximah llahu tacaala isagoo de malaa laga yaaba usluubka iyo axaadiida uu soo dhiganayo inaanu jasmin ahayn labada fakhriina cawro tahay haddana khilaafka culimada ka bixitaankeed iyo axaadiidani waxay dhalinaysee shubhaha ka dheeraanteed ayay tahay in loo asturo oo loogu tago inay cawraba tahay wey wadu ixtiyaadin fii umuuri diini munfara min shakin ilaa yaqiinota bal weli kalen baa inoo dambeeyaan leeyahay oo culimada aqwaashoodiiuna xadaanaa yacquub bnu ibraahiima qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata qaala xadaanaa cabdulcasiis ibnu suhaybin can anasin waa rijaal ayn hore u soo aragnay wuxuu ihi anas ibnu maalik ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam khazaa waa duulay khaybara khaybar sanadii toddoba lixaad aakhirkeedii buu baxay adu waa sanadii toddobaad madaxeed fa sallaynaa waanu tukanay cindahaa wa cinda khaybara salaata alghadaati salaadii subax salaada fajriga ama subax haddii salaat alkhadaa laydhaa bacd alculamaa cibaarada way karheyneen laakiin dhibaata kuma sugna biqalasin waqti dhulku madow yahay oo walow waagi baryay oo iftiinkii dee uu muuqday laakiin haddana dulmadii aakhira leyl qalas waa dulmada ayaa baaqi ahayd ee kolleyna mawaaqiidu insha allahu tacaala markan qeybahan dee imaka libaaska iyo istiqbaalka qiblada iyo umuuraha aan dhammayna malaa masaajidii ayaa dee mawaaqidu ay iskaba bilaabmi doontaa oo uu kaba mid yahay dee xadid waqtigaa salaada subax ee waqtigeeda mudad iyo si rasuulka ilaahay waqtigu tukan jiray cibaaraduna way inoo iman doontaa qalas iyo waqtigaa inuu kuba tukan jiree haddaba in biqalasin fa rakiba uu fuulay markii salaadii laga baxay nebiyullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay baa raaxil barkuubkii uu fuushanaa markaas ayuu fuulay wa rakiba uu fuulayna abuu dalxata abuu dalxa waa abu dalxa dee waana reerkooduu kaba mid yahay hooyadiina wuu qabay umu sulaym zawju ummi walxaal wa ana aniguna radiifu abi dalxata abi dalxa ayaan la fuushanaa raaxilada ee raaxilada ama faras ama dameer wixii la fuushan yahayo daaba lama fuushan yahayba hadday karayso oo wax iyada dhib oo ugu sugani aanay jirin dee shaksi wax ka badan oo fuula rasuulka ilaahayba dad kala duwan oo culimmada qaarkood ay ururiyeenba intii rasuulka ilaahay raaxilo la fuushay barhkood ay cinaay ay u ihtimaameen ay ururiyeen ayaa uu de markaas uu fangeliyey ama la fuushay oo waa shay bannaan abuu dalxa ayuu laba saaraa fa ajraa wuu eriyey nebiyullaahi nebigii ilaahay sala allahu calayh wasalam fii zuqaaqi khaybara khaybar wadooyinkeedii yaryaraa weeye ayuu eriyey dee daabadii ama markuubkii uu fuushanaa waa markuubkiisii waina rukbatii anas baa wuxuu leeyahay aniga jiribkaygu la tamasu way taabanaysay fakhida nebiyillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisii ayay taabanaysay bal tani waa mid waa umuuraha uu soo qaatay walow weli lafdigii uu inoo soo mucallaq ahaanta inoogu soo naqliyay uu inoo dambeeyo oo ah rasuulka ilaahay bowdadii baabay taabanaysay aniga rukbadaydu macnaa aad bay isugu dhowaayeen way isbaal socdeen markii rasuulka ilaahay raaxiladiisii ama markuubkiisii eriyeen iyaguna way dedejiyeen ama abudalxa kiisii haddaba jiribkii anas ayaa wuxuu taabanayay rasuulka ilaahay bowdadiisii ayuu taabanayay bal markaa taasi waa weji ma umuur ah umuurihii looba dariishaday bowdadu inaanay cawro ahaynoo dee haddii ay cawro tahay jilibkiisani walow arrintani orodkan iyo waxan ay kaba dhalanayso waxa weeye waanataan soo marray dee cawro uu leeyahay inaan laba arag taabashadna waa taan leenahay wixii cawro ah ee taabasho ah taabashadeedu xataa min waraa'i xaal lama banaanaanayso bal markaasi lugtiisa taabadiisii bowdadiisii baaba ah dee inaanay halkaasi fakadkaasi cawro ahayn laakiin laftiga uu soo dariishaday waa kan uma xasara waa fayday alizaara hoos guntigii waa wixii uu guntanaabuu canfakidii bowdadiisii ka fayday xataa inii anigu anduru aan kaba arko ilaa bayaadi fakhidi nabiyilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisa cadaankeedii mara ina kama sarrayse ilaan kaba arkay weeyaan kaa noqday mid arkaya oo taasi ay u muuqato bal lafdigan halkan bukhaari xasara ayuu ku wariyey xasarana markaa faacilkeedii waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka waa ficil uu isagu la yimi weeyaan oo ama haba dee orodkan ama erintan uu eryayay daabadii taas si uu u makansado maradiisii haba soo urursado taas oo dee sababteedu taa haba ahaatee laakiin bowdadiisiibuu maradii ka qaaday ka fayday haddii ay cawro tahay kamuu faydeen markaa waana tii uu inoo soo horraysiiyey laakiin bal bukhaari halkan sidan baa dhacay riwaayo muslim waxay kuba sugnayd fan xasara iyadoo weliba duruqda qaarkood ay kuba kulmayaan qolooyin kalena ay lafdigaa way ku wariyeenoo macnaa erintii badnayd ee uu rasuulka ilaahay aada u eryayay markuubkiisii ayaa waxa faydmay markaase ficilkiisii maaha fanxasara waxaa faydmayoo alizaaru can fakhidih maradiibaa dee markaa ama dabayshii ha noqotiyo waxyaale izaarkiibaa bowdadiisii kaba faydmay bal taas ayaaba lafdigaasi sooba arooray haddiiba lafdigaas la ydhaha barhkoodna waxaaba iyada halkan ismaaciili oo kale musakhrajle faajra nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam fii suqaaqi khaybara id khara alizaaru maradii baa kaba dhacday khaasatan waa intaa bowdada iyo bal lafdiga markaa bal haddaan ama inxasarada eegno ama taasoo aan ficilkiisii ahaynee ka dhalatay uun jaryigan badan kaba dhalatay iyada markaa halkan dee xuja iyo daliil uguma sugnaanayo in bal maalan bowdadu aanay cawro ahayn ee laakiin taa hore ayuu ugu sugnaanaya kol haddii cawro tahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa taa waqtigaa kacbada la dhisaya dabadeedba cawro uu leeyahay inaan laba arag taas aan laba arag tana hadday cawrataydee muu faydeen rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo wajka istidlaalka laakiin taa kale hadday noqoto kuma sugneen laakiin arrin baa jirta oo bal maalan xadiidkana duruqdiisa kaba muuqatay cibaaradana xataa inii anduru ilaa bayaadi fakhidillaahi oo dee waxa weeya keenayso arrinku bal xataa hadduu fayda oo maradu ay iskaba faydantay in dee markiiba rasuulka ilaahay aanu ku celine tii uu daa'imay oo taasi ay muddo dee bowdadiisi ay u muuqatay marka haddii laba yidhaaho lafdiga inxasara kol haddii wax iska yimi uu yahay oo jaryigani keenay inooma keenayo istidaamada iyadoo rasuulka ilaahay macsuum yahay oo waxa weeyaan cisma ay uba sugnaatay wixii oo daa'ima oo uu bal maalan si un kuba sii baaqi noqda dee limakaan alcisma shay aan bannaanayn oo mukhaalafo in dee fayitaankiisu aanu bannaanayn laguma daayeenoo laguma sugeenoo jaanibkaa istidaamada ayaa iyaduna noqonaysa wax jaanibkaa xoogeynayo ah inaanay bal maalan dee waxaan uu bukhaari uba soo dhigto ah inaanay cawro ahaynoo haddii la yidhaha xasarana waa ficilkiisiio iyada taasi waa daliil dee waana kaa ulaa xadiiu anasin asnad uu sheekhu inagaba cabiray haddii inxasara aan qaadanana oo ay noqoto sida bacda duruq kuba sugan inay wixii daa'imtay ama muddo dee ay sii ku baaqi ahayd xaggaa istidaamada ayaa iyaduna ku biiraysa waxyaalaha keenaya in laba yidhaaho bowdadu cawro maaha bal taasi waa mid laakiin umuurihii kale dee khilaafsanaa waa ta aan soo aragnay sheekhuna naftiisu waa kaaba yidhi walow kuwaa kani ka xoog badan yahay ixtiyaadka kuwaasa uga badan oo ah in dee la dhowro bal cawranimo laguma tiriyo ama ruuxa uu ilaashado oonu dee bal maalan taas aanay kaba muuqan hadal qurdubi leeyahay oo halkan shaarixuna ama xaafid sooba naqlinayo ayaa wuxuu lahaa xadiidkan anas iyo waxyaalaha kalee la yimi waa qadaaya mucayana macnaa waa xaalooyin marar dhacay oo waxa weeyaan awqaad gaara dhacay usluubkooda iyo siay kuba yimaadeenna usluub dee cumuum uu kuba suganyaho o la yidhaaho xukun guud lagaba qaata maaha waxaaba dhiman karta ixtimaal alkhusuusiya wax rasuulka ilaahay laba idhaaba oo u gaar yihiin waxaa iman karta wax dee bal maalan rasuulka ilaahay qasadla-aanba ugaba dhacay oo ixtimaallaa ku iman karaa laakiin axaadiidan ay kuba timi fakhidku waa cawro iyadu waxay kulansanaysaa xukum kulliya iyo dee sharci caam ah oo dee la muujinayo oo macnaa la mid maaha isku mid maaha marka jaanibkaa ka eegna waxay qadaaya alcayaan yidhaahaan oo kolkol qadaaya cayaan waxyaalaha dee xaalo gaar oo dhacdayba ah ixtimaalaadu kuba iman karo lafdigooda aanu cumuum lahayn oo kale waana wax kusoo noqdo xataa mucaasiriinta barhkood baan ogay dee malaa asalku risaalahaba noqdee qadaaya lacyaan dee hebel maalan ama mujalad kaba qoray taasoo kale umuurahaas iyo wixii khilaafkii jiray iyo umuuraha bal kitaabkeenna baaba kaba mid ah waxyaalahay daraasadu shamlisay intii meelood oo cibaaro saasi ay kuma soo aroorteen arrintu hadday qadliyo cayneetay laftigeedu aanu cumuum lahayn oo kale ixtimaal uu ku imanayo dee wixii ay keenaysay wax ka badan oo ah in wax caama iyo xukum caama lagaba dhigo tiima imanayso oo waaba waxa weeyaan had iyo goor qadaaya lacyaan markaa in uu kuba yimaado ixtimaal alkhusuusiya istidlaalkoodii dee xukum caama iyo taas loo daliishanayo kolkol halkaasaaba lagu koobi karaa ayaa daciifaya laakiin cibaaraadkan kale ay tahay alfakhidu cawra xukum kulliya iyo sharci caama muujintii ayaa iyaga cibaaraadkaasi kuba soo arooray marka camalfalkii laguba camalfalayay ayaa xaalasan oo ixtimaalaadkaasi kuba yimaado inuu qasadla-aan uba dhacayo waxyaale ay kuba ima ay kuba iman karaan kaba horeynaya waa hadalka qurdubi saaxib almufid uu yidhi markaasaa buu leeyahy waxaa laga yaabaa ana bukhaari hadalkan uu yihi xadiidu jarhadin axmed inuu arrinkaa ugaba jeedo calaa kulli xaalin aktar alculamaa waxay ku tegayaan fakhidku inuu cawro yahay taas axmed iyo maalik fii riwaaya ayaa lagaba soo naqliyaa inay cawrada ama dee daahiriyada kolle qowlkoodna uu noqonaya cawradu ay tahay labada farjuuna ma alqubul wadubur taas bay tahay kolley barhkood sa ibnu rajab iyo dee ibna imaam nawiyina ibnu jariirna dadkaasay raaciyaane laakiin ibnu jariir kolley arrintiisu way ka duwantao isagu taa iyadu maba qabo dee arrinka daliilkooduna waa tan imika aan soo maray ee laakiin dee ixtimaalkaasna waa kuba sugnaanaya haddayna ixtimaalkaa eeginna arrintan axaadiidan kale inoo keenaysa in debal maalan cala aqal haddii xurmo ay keeni weydoba ama xukun inay cawro tahay ay keeni weydo shubhay dhalinaysaa marka xadiidkan laba eego haddii dee wax caaridayaa jirin waabay ahaan layd waa xukumka aimadii axaadiidii haddii barhkood ay saxiix yeeleen xukum caaliya aan kaba qaadne bal jaanibkaa marka la eego ixtiyaad ahaan culimmada intoodii badnaydo qowlkoodu yahay iskamay odhanay dee mustanadkooda ta axaadiidtaa kala duwana ayaa waxay keenaysaa in dee laba yidhaaho alfakhidayn cawra dee khilaafna waa jiraayo khilaafkii meesha lagama saarayo xadiisyaduna waa tan uu bukhaari sooba dhigtay oo dee jaanib kale faa'iideynaya aimada qaarkood qowlkoodu kan yahayna waabay jiraan laakiin dee bal maalan kolley xukumkii guud iyo jaanibkay uga badnaayeen culimmadu wixii xoogeynayna waa taan soo marne ayay bal maalan arinku uu noqonaya xadiidkuna uu inoo sii socon doona isagoo xadiidka in badan soo celin doono qolooyinkiina dee bal marka haysta halkan fatxulbaari oo kale arqaamta uu dhiganayo arqaam dee waxa weeyaan labaatanna kasii badan waa meelaha ama adheeraada ama isagoo hagaabnaada uu kusoo celcelin doono falamaa dakhala alqaryata rasuulka ilaahay markuu qaryadii soo galay ayuu qaala yidhi allahu akbar kharibat khaybaru khaybar way kharaabtay oo barhkood baaba yidhaha dee waabayn sida dee xadiidka wuu inoo dambeeya haddii ala yidhaha kuba iman doono markii muslimiintuna korkoodii ay soo degeen waagina bariyey beerahooduna xusuuntoodii qalcadahooda ay ka baxsanaayeen iyagoo majarafadii iyo sambiiladii iyo waxyaalayi wata wixii ay beerahooda kaga shaqaynayeen iyo faasaskii iyo ayay yimaadeen oo markaase markay ciidankii arkeen ayay dib u careen iyagoo leh muxamedun walkhamiisu aalaadkaasna dee markay noqoto majar waxyaalo dee waxdhisidna waa loo isticmaalaa hadmina waa loo isticmaalaa de bal markaa taasba waabay ahayd nooc tafaaul ee rasuulka ilahi wuxu uhi kharibat khaybar ina anagu idaa nazalnaa haddaan degna bisaaxati qowmin fawaxaa xumaaday sabaaxulmundariina kuwaa loo digay subaxdoodii ayaa xumaatay qaalaha alaaan rasuulka ilaahi saddex goor buu ku celceliyey qaala wuxuu yihi anas wakharaja alqowmu qowmkii way soo baxeen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii faqaaluu waxay idhaheen muxamadun hada muxamadun waa muxamed markay ciidankii arkeen qaala cabdulcasiis cabdulcasiis wuxuu yihi wa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna ama asxaabteenna barhkood baa waxay yidhaaheen iyo dee dadka isku xirtahayen way isku walkhamiisu yacni wuxuu ujeedaa aljeesha ujeedadu waxa weeye cabdulcasiis ibnu suhayb xadiidka anas buu kaba maqlay intii uu isagu hagaag u maqlay waxay ahayd inay yidhaaheen muxamadun laakiin dadkii kale iyaguna anas xadiidka kaba wariyey asxaabtiisa ahaa ay dee siman yihiin xagga marka la eego anas inay wax ka wada wariyaan maxamed ibnu siriin baaba kaba mid ahaa thaabit lbunaani baa kaba mid ahaaye ayaa intan u kordhiyey oo macnaha xadiidka marfuuc ama xadiidkan bay la socotay uu anas inoo warinayo isaga wal khamiisu baanu maqlin laakiin dadkii kale ee xadiidka anas kaba wariyey baa intan u faa'iideeyo u kordhiyo waxaa lafdiguna ahaa hadalkoodu ay yidhaaheen muxamedu walkhamiis waa muxamed iyo ciidankii yacni aljeeshana waa tafsiir bay alkhamiis u tahay khamiisna xataa qabla alislaamba jaahiliyadu khamiis ciidanka khamiis way odhan jireen waxaana yidhaahaan waxaa alkhamiis ay u yidhaaheen shan qaybood bay u qeybin jireen dee ciidamada waaweyn ayay u qeybin jireenoo muqadimadoo qeybta hore ah iyo saaqadoo kuwa qeybta dambea iyo inta dhexda ku jirto ay qalbi odhan jireen iyo labada dhinac oo maysare iyo maymane ay kale odhan jireen saddexan qaybood ayay dee u qaybin jireen marka ay dagaal gelayaan oo tan bay alkhamiis u yidhaaheenba bal waxay yidhaheen waa maxamed iyo ciidankii markaasay dib u laabmeen qaala wuxuu yidhi anas fa asabnaha waanu asiibnay waanu hellay weeye oonu furanay canwatan xoog sulxima jireen khaasatan malaa dee xusuuntii ugu dambeysay mooye intii hore dagaalku waa kii ayaama socday oo dagaal ba lagu qabsaday fa jumca waxaa la soo ururiyaa sabyu sabyigii waa dadkii la qafaashay dumarkii iyo caruurtii bal dadka sabyigii baa la soo ururiyey fa jaa waxaa yimid dixyatu dixya alkalbi faqaala wuxuu uhi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow acdinii sii jaariyatan jaariye iga sii min asabyi dadkan sabyiga jaariye iga sii qaala rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idhab tag oo isagu wuxuu weydiisay jaariyo inuu kaba siiyo de kolleyna meeshu waa haniimo waxa weeyaana san haniimada ciidanka loogu qaybinayaana waqtigaa horteed bay soo degto beder dee khilaafkeedii iyo waatii ay aayaadkii suuratu anfari ay sooba degeen iyo bal taasoo way horeysayba laakiin dee wax tanfiil la yidhaah baa jirto dee intaan laba qaybin hadduu cid ama waxtar weyn iyo waxaalale lagaba siin karayay waxaa kaloo jirta rasuulka ilaahay khums dee khumuskii khumuska uu kuba lahaa taasoo kaloo dee wax kaba bixin karayay bal adigu wuxuu yidhi isii jaariyo min asabyi qaala wuxuu yihi idhab fakhud jaariyatan mid qaado faakhada safiyata safiya bintu xuyayi oo dee markaas ayuu qaatay fa jaa rajulu nin baa yimi faqaala wuxuu yihi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yihi yaa nebiy allaahi acdayta waxaad siisay dixyata dixya safiyata binta xuyayin sayidata quraydata wanaadir reer qurayda iyo reer nadiir haweenaydii ugu mudnayd ee sayidadooda ahayd ayaad ninkaa siisay laa taslux ilaa laka adiga un mooyaane cid kale kuma subato kolley abeed xuyay ibnu akhdab waa nin isagu reer bani nadiir buu ahaa dee reer bani qurayda iyo kolleyna malaa labada reer reer nadiir baaba sii mudnaa xagga marka la eega sharafta iyo waxyaalahay ictibaarinayeen iyo jaanibkaasba weeye dee reer quraydana waqtigaas badankoodii waa tii markii cahdigii iyo taaburiyeen reer nadiir horey u baxeenoo aabaheed iyo qoyskani way baxeen oo waa dadkii degay markaa khaybar ee markii dambe cabar carab soo abaabulayay ee soo kicinayay oo axsaabba nimankii dee dhulka wada maray ayuu kaba mid ahaayee isu keenay carab bal xoolahooda ha ku bixiyeen iyagu haba yidhaaheen oo yidhaahn dadkii ha soo wada kiciyeen jihaadkii kala dunaa markii laysu yimi ee dee muslimiintii lagu xisaariyey khandaqna ninkii ku xambaaray buu ahaa reer bani qurayda inay cahdiga buriyaan waa u tegey markii hore waa iska diiday ninkii kacab ibnu asadi oo wuxuu yihi war dhibkamaan aragay iga daayo adigu ugu dambayn wuxuu dee bal waxa weeyaan la hadlaba waa kii ku xambaaray inay cahdigii buriyaan laakiin isagii kamuu bixin markii dambe qolooyinkii kale ay iska tegeen oo iyagu la joogo waxaa lagu dilay markaa dadkii qurayda lala dilay isagu yaan reer qurayda ahaaninba bal markaa haddaba dee iyadana waxaa qaba kinaanat ibnu rabiic oo odaygii meeshanba ahaa meeshan ama ninkii sayidkooda ahaa waa haweenaydii uguba mudnayd buu leeyahay adunbaabay kuu suubata dee rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu calayh isagii dad aada ugaba mudan oo saxaabadii ah ayaaba jooga isagu oo marka la eego dexiya hadday noqoto saabiqaday leeyihin iyo taas tii uu ujeedayna dee jaariya oo markaa dee jawaarida kaba midoo caadiya inuu qaato ee ruuxii uguba mudnaayo hadhow iyadoo dad isagiiba kaga awleysan ay jiraan taasna tii dee idanka uu iyo rasuulka ilaahay u jeeday may ahayn ninkuna sidaasuu yidhi qaale wuxuuhi idcuuhu biha bal u yeedhay isagoo iyadii wada fa jaa biha uu la yimo falama nadara ilayha nabiyu sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi waana arrinta aan sheegaynay khud qaado jaariyatan jaariyo min asabyi sabyiga kaa midoo hayraha oo dee waabatan oo kol hadday maqaamkaa joogto isagiina dad kaba mudan ay jiraan oo kaleba taasi waxay keenaysaa ciidanka intiisii kale inuu miiso adugu kaba yeesho iyadoo dad ka mudan ay jiraan rasuulka ilaahayna dee wuxuu idmay akhdu jaariyati min xashwi sabyi taasoo kale ee markaas ayuu wuxuu u idmay mahede inuu ta ugu mudan qaata arrinku muu ahayn hadalkana waaba kaba yimi durbaba hadal yimi rasuulka ilaahay baa wuxuu ugu bedelay mid kale waxaaba saxiixa muslim dhacday ilaa toddoba iyo in loogu bedelay qaale wuxuu ihi markaa fa actaqaha nabiyu sala allahu calay wasalam waanad addoon iyo xaamay noqon rasuulka ilaahay uu xoreeyey watasawajaha waanu guursaday faqaala lahu haabitun haabit baa ku yidhi lahuna waa anas ayuu haabit ku yidhi yaa abaa xamsata waa kunyadii anas maa astaqaha muxuu rasuulka ilaahay meher u siiyey haweenaydan qaale wuxu uhi nafsaha oo dee maxaa kaba weyn iyadoo addoon noqon lahayd oo la xoreeyo haddaba nafteedan iyo xoreyntaas ayaaba meherkeeda ahayd cidqi miyuu sadaq noqon karaayo wax kale kitaab nikax bay kuba dambaysaa dee xadiidkana kolley waa meelaha uu soo celin doonay aada u badan ayay taasi kaba mid tahay actiqaha markaas nafsaha nafteedii buu meher u siiyo waa xoreyntan uu xoreeyey ee nafteedii ay noqotay dee mid milkiisan oo dee waxa weeyaan aan cid ay raacsantay iyo cid addoonsanaysa aanay jirin actaqaha watazawajaha astaqaha nafsa dimuslim uu xoreeye uu guursaday xataa idaa kaana biariiqi markuu rasuulka ilaahay waddada waa la soo noqday waxaa lagu soo noqday madiina fadxigina waa dhammaaday markuu ariiqii intaanu madiino soo gaadhin uu ku sugan yahayba ayay jahazadha diyaarisay lahu waa waa jahazatha waa jahazat safiyata lahu linabiyi sala allahu calayh wasalam umu sulaym waa si ula aqal galo way u diyaarisay musleym baa dee diyaarisay oo haweeney lahoynayoo kale seedii iyo wixii laga qaban jiray xagga amal loo qaban jiray bay u qabatay fa ahdataa way u hadiyeysay lahu isaga way usoo hoyseen way mina leyla habeennimo fa asbaxa nabiyu sala allahu calayh wasalam caroosan fa qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man kaana welimo kale ma jirto xoolo markaa la waday oo la qalayayna may jirin man ruuxii kaana u haday cindahu agtiisa shay un shay ninka wuxuun haya zaadkiisii kaba hayaa falyaji bihi hala yimaado ubasada waxaan u kala bixiyey nidaacan masalleh waa haraggan marka la magdiyo adinteeda sida masallayaashii lagu tukan jiro oo kale iyo lagaba dhigo kaas weeye harag sidaasoo adiim ah ayaa la goglay fa jacala rajulu wuxuu noqday markaa uu gudagalay ninkii dadkii kaba mida yajiinu la imanayo bitamri timir wa jacala rajulu nin kalena waxaabuu ahaaday yajiinu la imanayo bisamni subag qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya cabdulcasiis wa axsabuhu waxaan u malaynayaa anas qad dakara sawiiqa inuu sawiiq sheego waa dee heedoo kale iyo markaa la saloolay ee la tumo ee budo lagaba dhigo waataynu hore kitaabka uguba soo maray taas inuu sheegayna waan u malaynayaa qaala anas baa wuxuu ihi faxaasu waxay diyaariyeen oy dee isku isdhexgeliyeen oo isku khaldeen oy sameeyeen xaysan xays cuntadaa la odhanayay xays kale xayskuna cunto agtooda mufadalay ahaydba waa timir iyo subag iyo caanihii ay aqadka odhanayeen ay fadhiisin jireen intaasoo laysku futeeye layskuba daray taas bay ahayd oo dee waa cunto agtoodana dhibyaraan aan laguba helin waxaasoo kale oo layslama heli jirina halkanuu sheekhu soo naqlinayaa beyt atamru wasamnu jamiica walaqid alxaysu ilaa anahu lam yakhtalidoo timirtii iyo subagii iyo aqadkii caanahaas iyadna laba fadhiisiiyey oo laysku wada daro iyadoon wax kale lagu darin ayaaba xaysku yahay waana cunto kolkol uun ama waxyaalo naadira laba heli jiray oo kalay nin dhowr beydna kaba mida weeye nin malaa reerkiisii kaba cabanayay oo lahaa markay dhibi iyo reerka dagaal iyo dhibaata haysatana anaa la yeedhaya maalinta dee layska ladan yahayee waxyaalahan reerku samaysanayana hebel baa loo yeedhayaa taasu muxuu laha waidaa takuunu kariihatun udcaa laha waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu hadalkuun sii socduu dhahaa hadde adg kale abyaadda ma soo wada naqlinaya qabiilooy ka horreyn qabiilooy ka dambeey waxa weeyaanu maalinta keliyaha ay jirto dagaal jiro ee cidhiidhi jira reerka cidhiidh la geliyo waa maalintaydii anaa la yeedhaya laakiin maalintaa dee la raaxaysan yaha wax la samaysanayo waa la iska ka iloobayaayo ninkaa jundub la idhaaho waa nin kale kaas baa loo yeedhaya intuu dhahaa dee waa kaas si lagu wada joogi karo sidani ma aha weeye si lagu wada joogi karo bal markaa xaysku dee wuxuu ahaa cuntadooda mufadalka taasaa weliimadii noqotay fa kaanat waxay ahaatay arrinkaa waxyaalaha la yskuma daray xayskaas la sameeyey waliimata rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waliimadiisii kolley bal xadiidka dee jaanibkii uu soo dhigtay waynu bal waxa weeyaan soo wada aragnay oo dawataan bal maalan umuurahaas dee waxa ugu weyneydna bowdadu macawra mise maaha baabkan waan ka baxnay baabun fii kam ay fii kam thawban imise maro ayay tusallii tukanaysaa almar'atu haweeneydu fi hiyaabi dharki kam dee tamiiskeedii waa xadfan yahay oo kam thawban imise maro ay haweeneydu ku tukanaysaa waxa weeyaan xagga marka la eega dhar raggii waynu soo aragnay oo xataa maro keliya ku tukan karaan maro keliya hadday yar tahay aan xataa dhinacoodiisa loo dhameeyay qaawayin bay ku tukan karaan dumarku imse maray ku tukanayaan kollay jawaabtuna dee xadiidka inooguba iman wuxuu dooranayaana aataartuu soo aroorinayo ayaa ina tusaysa oo qaala cikrimatu wa qaala cikrimatu cikrima wuxuu uhi waa mawla bni cabaase low waarad hadday qariso haweenaydu jasadahaa jidhkeeda fii thawbin maro keliya ay ku qariso lajastu waan banaynayaa salaadii way u noqonaysaa way kaba gudaysaa oo macnuhu waa maxay haweenaydii waxay qaadatay maro weyn oo kale unbaabay qaadatay maradii jidhkeedii oo dhan madaxeedii ilaa lugaheedii bay ku qarisay waa maradaa isku wada qarisay wax kale yaanay uga hooseyn wax kale yaanay uga sarrayne hadday salaaddii ku tukato way u noqonaysaa way kuba tukan kartaa taasba weeye iyada seebaa mudan taas dee waxa weeyaan kollay dirci iyo khimaar dirci waa adigu maradaa jidhka wada gaadhaysa sa toobkaa weyn oo kale iyo dee wixii la hagooganayoo kale haddayse inta badan culimmadu jeclaystaan dee ama ay halkan doortaan oo kale isaar laba raaciyo waa sii mudnayd eh laakiin arrinku waxa weeye raggii way ka duwan yihiin jidhkoodoo dhammina waa wada cawra waxaan wejigiiyo labada ka fayn markay salaad noqoto wejigu waxaan filayaa waa maxal wifaaqba culimmada kafka ayaa dee khilaaf yaroo koobani jira bal intaa wixii aan ahayn oo timahoodu ku jiraan inay qariyaan weeye haddii dee bal maalan maro keliya ay intaa u wada gaadho oo ay salaaddii ku tukadaan way u noqonaysaa maro keliya maalan toob weyn baabay leedahay oo isan dee maqaaribadoo kale kooda burnuskii madaxiisuna isaga ku samaysan yahay madaxiisuna isaga kuma samaysan yahay madaxiina markaa intaasi way u qarinaysaa iyo intii laba qarinayay jidhkeedii kalena ilaa lugaheediibuu gaadhayaa ha way u noqonaysaa haddii maro kale oo ay isku dado adigu intaa wada qarinayo way u noqonaysaa ee wixii ka badnaana oo haweenaydu kol haddii dee bal maalan waqtigaas ama ay dee waqtigii ay qaan gaadho inay dee khimaar iyo dirci ku tukato dircina waa maradaas saabiqa ahune dee laba xidhanayo toobkii iyo wixii laba midka ahaa khimaarna waa mixdii la qarinayo siday madaxii uba qariso iyadana way u noqonba ee bal waxaan leenahay thoob keliya oo jidhkeedii ay wada qariyey dee wuu kaba gudayaa san hadalka cikrimo sheekuna waxaan leenahay ikhtiyaarkiisu ahaartan uu soo arooriyo ayaa ikhtiyaarkiisu yahay bal taas bay noqonaysaa jumhuurculamaana iyagu waxay leeyihiin haweeneyd dirc iyo khimaar laakiin dirciyo khimaarka uma wadaan waa laazim oo ilowba ilowe dircigiina dee jidhka intiisii kaleu qarinayaa khimaarkuna madaxii iyo waxaasuu qarinayaa bal taasba weeye maxaa taa ay ugama jeedaan iyagoo intaa soo qaaday dee xadiidna waa kuba yimi saaka inoo socdayba kitaabka kale waxaa looga jeedaa taqdiyatu banaaniha wa ra'siha inay madaxeed iyo jidhkeeda wada qariso haddii maro waasica oo madaxeediina qayb kaba mida ay kuba qayb maradii ka mida ay ku qarinayso way kaba gudi haddii aanu maradii u wada gaadhin madaxeedii de khimaarkii waa taa u baahanaysa inta kalena ha kuba qariso hadday intaa kaba sii badisoy khimaar iyo isaar iyo diricii ay wada qaadato waaba sidii fiicnayd ee laakiin muhimku in jidhkeedii ay wada qariso bal waxaan wejigiiyo labada ka fahayd maro keliyaba xataa ha ku wada qarisee taasunbaa waajibku noqonaya xadaثna abوlyamani qala ahbarana شhucayb can الzuhriyi qaala ahbaranii curwaة ana caaishaةa qaalat waxaan filaya sanadka de ilaa xaggii horeba waan ku soo haynay abulyamankanna isagoo xataa magaciisa inoo sheegana waan aragnay waxaan filayana kitaabka guud ahaanbana abulyamaan shucayb unbuu kaba warinayaa waayo waxaa laga yaabaa inay nusqaba ahaydba muslimna waa saas oo kale laakiin waa nin magaciisa alxakam ibnu naafic la yidhaaho reer ximse aha reer shaam weeye ama ximse magaaladan laba yidhaaho kunyadiisa buu aada uguba shuuroobay waa nin hiqa ahoo aada u idqaan badan oo bal maalan dadka iyagu atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaha kutubta lixda ana ku wada sugan waxaan filayaana hore inaynu usoo marray dee bilowgii kitaabkabe isagoo shucayb kaba warinaya waayo qaaliban kitaabka shucayb buu kaba warinayaa oo asxaabtii iyo ninkiraar asxaabi zuhri ah bal waxay caaisha tidhi laqad kaana waxaa buu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yusalii mid tukada alfajra salaada subax buu rasuulka ilaahay tukanayay fa yashhadu waxaa xaadirayay macahu maciisoo salaada la soo tukanayay nisaa-un haween min almu'minaati dumarkii mu'minaadkaa kaba midee dumarkii dee xaafadoodu ama guryahoodu dhulka ay kaba dhowaayeen mutaraficaatin xaalayin iyagoo kuwa dadan huwan weeyaanoo isku daday fii muruudihina waa agsiyadoodii iyo marooyinkooda waaweynay qaadanayeen uma yarjicna way laamayeen ilaa buyuutihina guryahoodii bay dib ugu laamayeen maa yacrifuhuna iyadoonu garanayn axadun axad cid garanaysaaba aanay jirin kolay dee mamaradan weyn baa qarisay oonay laba garanayn mise wax kale xadiidku waa inoo dambeeyaa miiqaadka meeshiisuu inooguba iman doonaa ee lafdigana waa min alkhalas rasuulka ilaahay waqti horuu tukanayay wuxuu salaada ka baxayay un labadan isdhinac fadhiyaa markay isu muuqdaan buu xataa isagoo salaadii dheereeyey dee markaa in madowgooda iyo taa la arka mooyaane dulmadan daraaddeed xataa shakliga ruuxa ruuxii yaqaanay lama garanayno saasay adigu kuba imanayeen in xagga mawaaqiidda waa arrin noo imanayso dee inay maa yacrifuhuna axadu min alkhalastaas laba ixtimaaloo meesha jira in dee maradan daraaddeed ay ku dadayin aan lala garan iyo in madowga meesha jira aan lalaba garan labadaba ixtimaal weeye laakiin laftigaasa inoo dambeeya waa min alkhalas be xadiidku weyn iyada marka la eego inay wuxuu ahaa imse mare ayay haweeneydu kuba tukanaysaa gees kalena wuxuu soo dhigtay arrinkii cikrimo ama aharkii cikrimo oo ah mare keliyao jidhkeeda wada gaadha hadday ku tukato jidhkeedii oo dhan wada qarinaysa madaxii ilaa lugihii qarinaysa inay salaadu u noqonayso taas baaba kuba sugan xadiidkan markaan eegnana in wax bal maalan inoogu sugan oo ah dee mare keliya iyo inay haweeneydu kuba tukanayso taas lafdigani sariix maaha mutaraficaad waxaan leenahay waa dee iyagu dee mutaqadiyat waa iyagoo iskuba dadayo talafuca yidhaahaan waa an tashtamila bihoobi xataa tujaliila bihi jasadak maradii inaad isku daday ilaa jidhkaaga oo dhan aad kuba qariso marka haddaba maradan ay isku qariyeen mataa keliyay ahayd oo taasunbaabay kusoo tukadeen mise wax kale ugaba hooseeyo maro kalena way huwanaayeen intani jilbaab ay dusha ka huwadeen unbay ahayd intuba waa ixtimaallo welibana kol haday guryahoodii ka soo baxaya waxaa dhici karta inay wax kaleba ugaba hooseeyeenoo bal marka iyada halkan wax dee tan oo ah aan idhaahno waa maro keliya kuba filan haweeneydii ama wax ka badan lafdigii noogumaba sugnee laakiin bukhaari waxay leeyihin kolley tuwan xagga asalkii dee haweeneydii marada inay xidhantay maxaaba iska dhici kara ama asalba odhanaya inaanay cadama ziyaadad jirin inay wax kale lama sheeginoo wax kale lama hadal qaadine bal markaa inaanay ziyaada jirin ayaaba dhici kartee adigu ten laakiin waxaan leenahay un bukhaari ikhtiyaarkiisu markuu sidan oo kale masaa-isha caynkaasa ay tahay aathaarta uu soo aroorinayo ayaa qaaliban ee uu tarjamada ku soo arooriya ikhtiyaarkiisa laga qaataaye xadiidkana jaanibkaa sariix kuma ahoo maro keliya waxaa laga yaabaa dee mara wax ka badan bayna huwaanaayeen guryihiina way kaba soo baxeen muhimku waxa weeyaan haddii marada keliya sida dee muruudan waa jamcu mirdin waa agsiya nooca kaba mid ahay maradii ay jidhkeedii wada gaadhayso wada qarinayso wax kaleba yaana xidhnaan iyo salaaddii way noqonaysaa intaa weeye waana inta oo bal maalan atharkana uu horreysiiyey dee xukumkuna waa kaasoo jumhuurulculamaa qowlkooda aan soo naqlinay ee aad dirci iyo khimaar ha ku tukadeen ujeeddadu waxa weeye madaxii iyo jidhkii kaleba ha wada qariyeen baabun idaa sallaa hadduu tukado fii thawbin mare uu ku tukado lahu aclaamun naqshada ama liidliid leh wa nadara uu eego ilaa calamiha daahirku waxaa thawb waa mudakaro ilaa calamihi laakiin thawbka dee khamiisa ay noo soo socotay khamiise markan kuma bedelo taaniidku xaggaasu kaba imanaya dee wixii dee aan midab keliya ma aha ee waxay leedahay midabo kala duwan oo aclaamtu waa liidliid dee midab kala duwan leh uu tii eego ishii laba raaco ama uu eego dee hal tafsidu salaatu salaadiisu miyay wax ka noqonaysaa waan iska qadaranayaa intaas oo waxa weeyaan dee jawaabtiina kolley dee idaadina jawaab bay isagaba baahanaysaa jawaabtana xadiidkan kaba qaadan doonaa macnuhu waa maxay maruu xidhan yahay baradee waxaa laga yaabaa wax dee ruuxa ishiisa soo jiita oo sidaa dee aclaam iyo liidliid baabay leedahay ruuxii salaadiisii ku jiray buu ti eegay waa eegay wuxuu doonaba ha u eegay istixsaan iyo taasoo kale dee kolley istidaamadeeda ilaa uu salaada ka baxayay taasuu ahaayu marka dambe kala garan waayo wuxuu tukanayaba imanka taasi nooguma sugnee laakiin iyadii ayaa u eegayo xaggeediibuu u jeestay salaadiisii miyay wax noqonaysaayo intaas jeedsigaasiyo waxaan dee bal maalan ziinadaa eegitaankeedan uu eegay miyay salaadiisi wax ku noqonaysaa mise kuma noqonayso waa tan jawaabtii xadaثna أحmed بن yuنuس qال xadaثna إbrahim بن sacdi qال xadaثna بن شihaabi عan curwaةa عan caaيشhaةa أن النabiya slى الlaه عليه وsلم صلى في khamiisaة laha aclaam sanadku waa dhammaan waan soo wada aragnay أحmed بn yunus بn cabdالlahi بn yuنus iyo ibrahim bn sacdi bn ibrahim bn cabdiرaحmaan ibn cawf iyo de inta ka dambayso aad iyagii kaba sii aynu uga sii macrifo badan nahayba caaisha waxay tidhi ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam sallaa waa tukaday fii khamiisatin khamiiso waa adigu kolley waa nooc dharkii ay qaadan jireen ka mida bal kuwoodiiyo rafiic ahaayee sarreeyey kaba mida soo ibnu cabdilbari yidhaahno dee ashraaftoodii ama dadkooda iska roon ayaaba qaadan jiro waa mare adigu waa min rafiici hiyaabihim ayay kaba mid ahayd khamiisadaasuu ku tukaday laha aclaamun khamiisadaasoo laha aclaamun waa jamcu calam waa liidliidka aclaam bay lahayd dee lagu qurxiyo kollay ziinadeediiba kaba mid ah fa nadara wuxuu eegay rasuulkii ilaahay ilaa aclaamihaa aclaamteedii ayuu nadratan eegid salaadiiba ku jiraa xaggeedii ayuu dayay waana nooc dee bal maalan quruxdii marada kaba mida hun aclaamta loo sameeyey falama insarafa markuu salaadii ka baxay ayuu qaala yidhi idhabuu la taga oo u geeya bikhamiisatii khamiisadaydan haadihi tan ilaa abi jahmin abu jahmin ninkaa laba yidhaaho cubaydullaahi ama caamir ibnu xudayfa laba odhanayo waa nin qurayshoo reer bani cadiya waa jiribkii cumar ibnu lkhadaab iyo abi juhayb baynu halkii tayamumka kuba soo maray waana ta aan lahayn muslim bay xataa abi jahmin dhacday halkaa tayamumkee dee halkaasna abi juhaym buu ahaa waa nin ansaara ninkana abi jahmin oo waa nin quraysha weeye waa saxaabi mashhuura ninkaa u geeya oo waatuunii waxa ii keentaanoo isaga iga soo qaadeen biambijaaniyati abijamin waa nooc kaloo dharkoodii ay xidhan jireen ka mida aan aclaamta tani leeday aan lahayn dee say tani dharkoodii rafiic ahayee sarreeye au tahayna aan ahaynee dhar iska caadiya liidliid iyo waxba naqshada ama aan lahaynba bal taasoo kaloo midab keliyaba iska ah taas bay ambijaaniyadu malaha waa nisbo meelna taa ii keena fainahaa bal xagga marka la eego wuxuu isaga ugu diray rasuulkii ilaahay waa kan isagii naftiisii waaba u nacay waana soo socday hadalkiisii isagii waa kan uba diraye laakiin dee diritaankiisaasuu u diray kama dhigna inuu rasuulka ilaahay isaga leeya adigu salaada ku tukayo taas hadday shuqulinayso ay jeedinayso dee si kalaaba ugu intifaaci karaa si ay noo dambaysaba iyadoo cumar ibnu alkhadaab rasuulka ilaahay u keenay jubbad xariir ahayduu aada u cajabgelisay uu yihi jubbadan iibso waa xariir siaad ciidaha iyo wufuudda iyo aad u qaadatid dee jumcayaasha iyo rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi tan ruuxaan nasiib ilaahay agtiisa ku lahayn unbaabay dharkiisa too hawada haddana noociyo lasoo diray ayaaba keenayoo mid buu cumar uba diray cumar markaa muxuu ugu diray cumar baaba u yimi oo yidhi rasuulka ilaahay adigoo ninkii cudaarid ahaa xulladiisii ama jubbadiisii wixii aan ogaa yidhi hadalkaa yidhi ayaad haddana ii soo dirtay aniga maxaa kaba dhigayaayo tuui dee waxaan kugu soo diray inaad xidhato maaha inaad ku intifaacda haddaad doonto iibso oo cid ay u banaanta kaba iibso haddaad doonto nin mushrigaayo walaalkii ahaa ama mala ag radaac ama xaggooyi iyo adigu ayuu u diray oo maka markaa joogay oo kale bal markaa inaad si kaleba ugu intifaacdo oo markaa dee maaha isagoo rasuulka ilaahay salaadiisii u nacaytan inuu isaga leeyahy salaad ha ku tukado taasi iyadu waa mid arrinta kaleu isaga ugu diraya rasuulka ilaahay u leeyahy maradan iga soo qaadanaa khamiisadan waxa usoo hadiyeeyey isaga ninkan waxa weeyaan bal markaas abujahmin ayaa rasuulka ilaahay hadiye ahaan ugu keenay dee wixii uu rasuulka ilaahay uu diray muddaba kaba maqnaa haddii loo soo celiyo isagii qalbijab iyo waxyaalaha kuwa noqonaysaayo taas buu yidhi maradiisaa kale si uu ogaado inaanu hadiyadiisiina cid uu nacayo aanay ahayn laakiin dee sabab kale ay jirto ayuu yidhi maradiisaa kale igaba soo qaado isaga ahaa kii usoo hadiyeeyey rasuulka ilaahayna salawaatuullaahi wasalaamu caleyh khaadirkiisa dhowritaankii iyo si aanu u qalbijabin si aanu u qaadan dee in fudaydsiiyo isaga arrintiisi ay tahay ayuu yidhi maradiisaa kale dee lamidkaan iiga soo qaada markaa muxuu rasuulka ilaahi ku cileeyey fa inahaa khamiisadani alhatni way ishuqlisay aanifan dhowaan can salaatii salaadeediibay iga jeedisay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh dee ashraf albashar wa akhshaca annaas wa adqaahum ahaa haddii dee taasi jeedisay dee ruuxii kalena bal waa taasba oo taasi ay keenaysa un rasuulka ilaahay waa kan gurigiisaba kaba saaree waxyaalaha ruuxa shuqlinaya salaadiisa ka jeedinaya bal inuu iska fogeeyo bal taasba oo xadiidka ay noogula sugantahay waxaa isaga shuqlinaya dhici karta jeedinaya khushuucdii kaba nuqsaaminaya inuu iskaba fogeeyo taas anifan can salaatii salaadaydiibay igaba shuqlisay وqاaل هiشhاaم بن cروة عن أبيه عن cائشhaة qاaل qاaل النبiي صلى الله عليه وsلم halkan mucalaq ahaan buu kuba wariyey oo sheekhu imaka sanadkiisa inoomuu dhammayn bal kitaabka meel ka midoo dambena kumuu soo aroorin intan mucalaqa ah waxa weeyaan uu halkan soo dhigtay sheekh laakiin aymo kale ayaa xadiidkiisan soo saaray oo iyada bal maalan wasliyo mawsuul kaba dhigo waa axmed iyo ibnu abi shayba iyo muslim iyo abu daa-uud iyo marka ayaa intan iyagoo mawsuula wariyey muxuu yihi markaa kuntu anduru rasuulka ilaahay baa le waa halkaa fa inahaa alhatni bedelkeed kuntu waxaana anduru mid eega ilaa calamihaa calamkeedii baan eegayey wa ana fi salaati anoo salaadii kuba sugan fa akhaafu markaa waxaan ka cabsaday an taftinanii inay ifidmayso ishuqliso salaadiiba iga jeediso markaa may fidnayn ee waxa weeyaan waxaan bal kaba cabsaday inay ishuqliso salaadii igaba jeediso taas baan kaba cabsaday buui kole lafdigan xaafid muxajarna waa halkan uu leeyahay isaguna kole ibnu rajabna waa suu yidhaahe uu sheekhu hishaam buu uba tiriye qolooyinkan mawsuulka kaba dhigay oo kale lafdigan imika ay dee san bukhaari usoo dhigtuu hishaam u tiiriyey weli may aimada idilaaca badan lahayd oo xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu rajab iyo may arage waxay leeyihin lafdiga qolooyinkaasoo dhamme ay leeyihiin waxay ahaydba fa inii nadartu ilaa calam fakaada yaftinunii calamkeedii baan eego waa u dhowaaday inuu ifidmeeyey iyo taaseeba laakiin macnuhu waa iskuba dhow yahay bal markaa maxay tahay horta ruuxu hadduu dee isagoo salaadiisa ku jira waxyaalahaas wax ka mida eego horta salaadiisii ma fasahaadayso rasuulka ilaahay dee salaaddii kumuu celin uu iska dhammaystay waana tan uu isagu tarjamada uu dhigtay hadduu ruuxu idaa sallaa fii thawbin lahu aclam wanadara ilaa calamiha hal tafsid salaatuhu waa tan qadaranaye may weeyaanoo salaadiisii iyada taa kuma fasahaadayso bal taas iyada xadiidka laakiin maxay tahay ruuxu waxyaalaha mulhiyaadka waxyaalaha jeedinaya wixii isaga ka shuqlinaya salaadii oo dhan xataa nuquushtii waxyaalahaasi kama mid tahay karaahiyadeeda iyo bal inuu iskaba dheereeyo iyo taas baa iyada waxa weeye aan kaba qaadanaynaa laakiin markay noqotooyin waxa weeyaan salaadii miyay ku buraysaa mise kuma burayso way dhici kartaa culimmada qaarkood hadday idhaahaan haddii guud ahaanba uu jeestuu salaadiisii wax alle wuxuu tukaday ma garan waayo saas un uu kuba dhammaysto inay idhaahaanba salaada icaada lagu leeya waa bacdigoode laakiin kolley caamadooda ama jumhuurtoodu salaadii ee nuqsaaniha ku timaado khushuucda ayay fadligan iyo qiimaha kuba leedahay ama waxaa loo qoraya shaksiga bal waxaa waajibka ka riday mooye taasi ha ku timaadee laakiin haddana salaaddii kuma burayse muhimku waxyaalaha shuqlinaya o dhan bal inuu kaba dheeraado iska fogeeyo iyo waxyaalaha karaahiyadeeda bal taas baa iyada inooguba sugan xadiidka baabun in sallaa hadduu tukado fii thawbin maro musallabin saliib leh oo saliib baa lagu naqshadeeyo dee ama gaalo iyo meeshoodii ha lagaba keena aw tasaawiira aw dii tasaawiira ama taswiira leh hal tafsudu salaatuhu salaadiisu miyay fasahaadaysaa salaadiisii ma fasahaadaysaa waa kan muu jasmine dee bal taasuu soo dhigtay qaacidadiisuna waxay sa marar kala duwan soo sheegnay marka wixii ikhtilaafku uu ku sugan yahay culimmaduna iskuma khilaafsan tahay ma jasmiyo hadduu dee daliilkiisu cadiya waa jasmiya laakiin ma jasmiyo oo kale oo bal maalan taas ma jasmiyo imaka tanoo salaadiisu ruuxa miyay fasahaadaysaa iyo wamaa yunhaa wuxuu u baabaysanyana wixii la yskaba nahiyaya can daalik oo buuraha waxaa taswiirtale iyo waxyaalahaas ee laysuba diidayay bal xadiidkan yar horta gaadhaynaa wuxuu ihi musanifku xadaanaa abu macmar cabdاllahi bni camri qaala xadaanaa cabdulwaariثi qaala xadaanaa cabdulcasiis bnu suhaybin can anasin kana qiraamun bal ragga abu macmar cabdillaahi bni camrin dee inta kale waan xusuusta isagana waa laga yaabaa inaan soo marnay waa nin almuqcadna yidhaahad mala curyo baabuu ahaa waa nin reer tamiima oo hiqo itqaan badan weeye oo waxa weeye bal taasba wey in bukhaari iyo abu daawuud toos bay iyaga uga wariyeenoo labadoodu way la kulmeen laakiin inta kale oo dhamme afarta kale waa siday kaga wariyeen ee bukhaari iyo muslim baa ah wax toos ah ee afarta kale iyagoo muslim kuma jira waa siday kagaba wariyeenoo macnaa ninka labaad ee sanadka ayuu noqonayaa qolooyinka kale ebaloo nin hiqaab wuxuu yihi markaa anas kaana qiraamun wuxuu aha daah astiriga raqiiqa una kalo kolkul daahiya waxaas lagaba samaysan jiray oo mare caaishata caaisho u sugnaaday ayaa satarat bihii waxay ku asturtay ay ku qarisay jaaniba beytiha mala dee meel adigu aqalkeedii dhinaciisii kaba adigu aqalkeedin kaba mida ayay dahsaa ugu sii daysay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi amidii suuli canaa anaga qiraamakii oo waxaad naga fogaysaad naga suulisaa daahaagan haadaa kana fainahu shaniya laa tasaalu kama suulayso tasaawiruhu tasaawiirtiisu wa tasaawiruhu lahaa tacridu mid muuqato oo fii salaati aniga dee iima muuqato macnaa tatar weeye tacrid oo waxa weeyaan amatanen taluuxu we ii muuqato oo salaadayda dhexdeed tasaawiirtan uu leeyahay ayaa salaadayda dhexdeeda ii muuqanaysa ee bal waxaan iga fogeeyo meesha ka goo ama ka suuli taas baa rasuulka ilahi yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal imika xadiidkan marka la eego tarjamadu waxay ahayd xadiidkan keliyuu keenee maro ama saliib leh ama tasaawiir leh hadduu ku tukado salaadiisu ma fasahaadaysaa xadiidkana maxay nooguma sugan maradu tasaawiir bay lahayne bal kumuu tukanahayn oo isaga muu gashanayne laakiin waa wax u muuqanayay salaada dhexdeeda oo kaleo umuurtii tarjamadu inooguma wada sugnaa umuurtii tarjamadu inooguma wada sugnaa macnaa xadiidkani wixii uu tarjamada usoo dhigtoo dhan ma wada kulansanayo satrigii tasaawiir haba lahaadee rasuulka ilaahay muu xidhnayn saliib ma jiro in halkana nahyi salaadii uu nahiyo yidhaha kuma tukanaa labadiiba intii kuma sugnee laakiin meeshii maxaa jirta kol haddii xataa isagoo muuqday oo ka horeeyay inuu rasuulka ilaahay diiday in la xidhaana min baabi awlay noqonaysa waa jaanibka u sheekhu kaba daliishanaya in la xidhaana in xaggii kale taswiirtii hadduu diidayna saliibkii oo dee waxaa ka wada dhexeeya taswiirtana ilaah adduunkii waa la caabuday kana saliibkana waa waxaanay dee caabudayaanbe iyadina isagii baa la haleeshiinayaayo lagala mid dhigayaa waa ilxaaq iyo qiyaas baab taas arrinka kale ah kol hadduu yihi suuliyana dee taasi waxay ka dhigantahay in la isticmaalo nahyinteeda uu nahiyayay bay kaba dhigantao bal walow tarjamadii aanay ku wada dhammayn haddana waa umuuraha yar daqiiqa ee sheekhu oo xadiidka uba soo qaatay xagga kale rasuulka ilaahi salaaddii wuu dhammaystay markaa salaadan dee iyada waxa weeye muu goyn kumanaan u soo celin oo markaa ruux hadduu salaadtaa kuba tukado dee salaadiisii nahyi kaleha kuba dhaco wax kaleha ku yimaado mukhaalafaha kuba yimaadee salaadii iyadii way ansaxaysaa waayo rasuulka ilaahi kumuu soo celin manaanu goyn kolleyna arrinku waxa weeyaan masalo weyn oo kaloo jirto culimada waxyaalaha caynkan oo kalea nahyi hadduu yimaado nahyigu fasaad miyuu keenaya mase ma keenayo jumhuur culamaa qowlkooda ah haddii wax laysu diiday nahyigani hadduu u laamayo shaygan imika markaa lagu jiro sida salaadii oo kale kasoo qaad ama cibaadadii kale wax isaga dee waxa weeyaan ama lawaasimtiisa isaga aan ka hadhahayn ama xaqiiqadiisii u laamayo ha fasaaduu keenaya laakiin arin khaarijiya hadduu yahay salaadii imika uma laamayo waa shay khaarijiya waa taswiirta ama waxyaalahaas oo kale dee intooda badani waxay leeyihin wixii mukhaalafo kale iyo ismi kale waa jiraa laakiin salaaddii way ansaxaysaa waanay jiraan dawaaif culimada ka mida oo sida daahiriyad iyo kole male axmed iyo nahyigu kol hadduu yimaadaba ka dhigaya inuu waxa weeyaan uu fasahaadaya wixii ee suuradan ma noqonayso aqal maqsuuba oo uu dad xoog kagaba haysta hadduu salaad ku tukado oo kale biyo uu soo dhacay ama taasoo kale ama uu soo xaday hadduu ku weysaysto oo kale maro iyadana xaaraama hadduu xidhanyo oo kale waa umuuro kolley baabkaasoo dhan israacayo nahyigu fasaad miyuu keenaya mise ma keenayo labadan dariiqana ay kala marayaan waayo markuu wixii ka baxsaya cayntiisii laasimkiisna ahayn wuxuuna uu kala hadhi karu laba jiha kala noqon karo dee intooda badan waxay kaba dhigaan in la kala qaado ismigii iyo sixadii shaygan kala qaado qolooyina way iskuma xidhaan oo waa kuwa la fasaad buu keenaya imaka halkana rasuulka ilaahi kuma celino bal taasi waxa weeyaan waana markan ku socona asalka dee jumhuur culamaa ay leeyihin fasaad ma keenaya weeye laakiin dee xurmadii kale iyo umuurihii kalea jiraysa bab man salla fii faruuji xariirin uma nazacahu bal wuxuu u baabaysan yahay ruuxii ku tukaday faruujku waa qabihii aan shalay soo marro oo kale waa koodhan ka dhaadheer oo kale laakiin wuxuu kaga duwan yahay xagga dambe uu kaba furanya waa jubbad dheer oo xagga dambe iyadu ka fura ama dhinaca dambe kaba furan oo kale taas bay faruuj yidhahaan haddaba kaasoo xariir ah ruuxa ku tukado laakiin markii dambe iskaba saaray macnaa rasuulka ilaahi ficilkiisii weeye inta aad xariirta la xarimin bay ahayd markii dambena waa lagaba nahiyey bal markaasoo xadiidkunoo daliil uma noqonaya xariirta xidhashadeedii waayo qabla nahyi bay ahayd markii dambena waa lagaba nahiyey bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdullahi bn yuusufa qaala xadaثna laythu can yaziida can abilkhayri can cuqbata bni caamirin qaala uhdiya li nabiyi salى اllahu alayhi wasalam bal kolay sanadka yaziid waa yaziid bn abi xabiib ninkii lo odhanaya waa nin hiqo faqiha weeye waxoogaa irsaal iyo ha kuma sheegeen siqaar taabiciina waa reer masar dee laythiyo dhammaantood sanadka reer masar iswada raaciyo abulkhayrna waa nin isna hiqo faqiiho taabici dhexoon marthad ibnu cabdillaahi ilyazani laba yidhaaho kitaabkana way kusoo noqnoqdaane wuxuu yihi markaa cuqbat bnu caamir uhdiya ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa loo soo hadiyeeyey faruuju xariirin macnaa qabaha ama jubbadaas xariirta ah ayaa hadiye ahaan nukaydir la odhanayo duumat aljadal meel la odhanayo kaba talinayo masiixihabaa u soo hadiyeeyey markii uu soo hadiyeeyey falabisa uu rasuulka ilaahay uu xidhay fasallaa fiihi uu ku tukaday uma insarafa uu maydhayo taasi may jirin oo hatay aanu xali jaanibkaas soo maray uma insarafa rasuulka ilaahay salaadii buu ka baxayoo fanasacahu uu iska saaray nascan shadiidan si dhib yar isagamuu furfurin xoog buu isaga saaray kalkaarihi lahu si mid nacayo oo kale wa qaala waxaanuu yidhi laa yanbaqii uma habboone haadaakan waa waxaan xidhashadaysu lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya oo dadka muttaqiintaa inay xidhaan kadi maaha adigu xadiid kale ayaa wuxuu kuba yimi inuu rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo intuu taa ku tukaday iska saaray uu yihi nahaani canhu jibriil jibriil baa iga nahay waa saxiixa muslim marka waa intii aan markii hore la xariminna bay ahayd markii dambena nahyigii baa yimi bal markaa dee iyada tan xariir iyo kutukashadeeda halkan looma daliishanayo oo qabla taxriim bay ahayd rasuulka ilaahayna waa kan u degdegee iskaba saaray bal markaa taas oo kale in waxa weeye taas haddii laakiin bal ruuxu xariir uu ku tukado maro xariiruu gashaday waa ku tukaday waana rag dumarkii way uma banaantahe maxaa xukum noqonaya arrintaa inuu soo marraa meeshii jiraysa in waxa weeyaan oo walow tani libaaskii dee sutradiisa qarinaya uu yahay jumhuurulculamaa waxay leeyihiin dee waxa weeyaan nahyigii baan xaqiiqadii iyo wixii aanuba laamayne waa dambaabayaa oo dee xidhashada buu kuba dambaabaya taxriim baa jire laakiin salaadii way kaba dhacaysaa dee aimada qaarkood leme uu kusoo celinayaana way jiraan ee bal imaka tanse daliil umaha oo rasuulka ilaahay intaan la xarimin bay ahayd markii la xarimayna waa kan iskaba tuuray iskaba saaray yidhina dadka muttaqiinta ilaahay kaba cabsada dee ruux kastoo muslimina kolley dee shanigiisu waxa wey inuu ilaahay kaba cabsadee waxu laa'iqa ma aha raggi baabu salaati fi thawb alaxmar allah subxana wa tacala cala aclam